Xarunta Cilmi-baarista Haweenka ee SWSC ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay dood ay ka wada qayb galeen haweenka degmada Kismaayo iyo haweenka saraakiisha booliiska ah. Kulanka ayaa looga dooday sidii loo heli lahaa meel ay dumarka Jubbaland ku soo gudbiyaan xogta tacadiyadaha ay la kulmaan iyo sida ugu macquulsan ay xogtooda u gaarsiin lahaayeen hay'adaha ammaanka ee wax u qaban lahaa. Faadumo Aadan Mandela, guddoomiyaha ururka haweenka Jubbaland, ayaa ugu horreyn furtay kulanka iyadoona faahfaahisay ujeedka.
hadda waxaan ilaahay noo suurtageliyey inaan isla helno gabdhihii ciidanka booliiska ahaa oo annaga dhigeenna ahaa oon sirteenna u sheegan lahayn hadday dhacdo dhacday ahaan lahayd oo annaga aan soo gudbinay iyo hadday tahay dhacdo innaga nafteenna nagu dhacday hadday tahay ama mid aan ka soo shaqaynay shaqooyinkeenna ku saabsan ee shaqooyinka aan qabanno ku saabsan oo ah noocaas dadka aan waraysan lahayn oon u baahnayn oon lahayn weligan waxaan u baahannahay gabdho booliisa oon dowladda la hortagayno oon madaxweynaha la hortagnay taliyayaasha la hortagnay waxaan u baahannahay gabdho booliisa oon u sheegano danteena iyo wixayna qarsoon u sheegano oon hoos noola hadli karo oo ayagana noo noo qarin kara sirahayna noo hayn kara waa maanta halka waxaan ku fadhinaa afartan gabdhood oo laga soo xuno gabdhaha magaalada kismaayo ahna gabdhahana isleeyahay waa gabdho macquul ah ee bulshada wax u qaban kara si caadi iyo si sir inta wax ugu qaban kara waay maanta insha allah waxaan rabnaa inaan waxba la harin waxbaana qarsanin gabdhihi wayna hor fadhidaan fadhiga saddexaad wayna hor fadhiistaan waaye oo hay-adda noo suurtagelisay waaye in gabdhihii booliiska aan danteenna u sheegno Qaar ka mid ah dhinacyada kulanka goobjoog ka ahaa ayaa soo jeediyey talooyin kala duwan.
maxaa ka qabataan ee kiisaska laydin keena ee quseeya arrimaha tacadiga een sideen cadaalad ugu raadisaan ama u caawisaan gabdhaha dhibanayaasha ah een waayo inta badan waxaa dhacdo gabadh markii dhib loo geysto in maxay ahayd dhibkeedii la hoosaasiyo ama een dad qa- een qaasa ama dad yar odayaala inta laga fadhiisto macnaha wax loo dadaboolo oo gabadhi saasaysan cadaalad ku helin een qofkii dhibka geystayna uu noqdo qof aan dhib geysanin camal u dhaqmo gabadhina ay noqoto qof dhibki la nool oo maxay ahayd wax aanan maanta faa'iido kalena aysan helin ay noqoto dhibana dhibki loo geystay la nool marka qaabkee een een aad ugu raadisaan maxay ahayd een cadaalad ama u caawisaan gabdhaha tacadiyada wasaaradda xaquuqul insaanka aan ku lahayn lambar gaaban hadda gabadh baa jirta xubin ah oo haddaba ila socoto oo arrimaha ku shaqayso marka kadib waxaan aada ugu baahnaan lahayn inay isku taxruujiyaan hablaha booliiska inay lambar gaaban noo sameeyaan oo fududeyn ah si aan kiisaska halkaa ugu soo gudbino
Een, dhanka kaloo ahayd maamooyin fara badan oo ka dhawaajiyeen oo halkan fadhiyeen een, inaysan jirin gabdho boolis oo laamaha jooga Een, arrintaas waxaa rabaa muno iyo tiimkeeda inay celiyaan run ahaantii marka la fiiriyo baanbeeda meelaha lagu gadmay meelaha tababarada gabdhaha gabdho badan oo askar ahaan ugu aragnaa been ma sheegaya laakiin markii xarumihii la tago meelaha baaritaan inta badan gabdho badan ku aragno meelo meelo gooni unbaa gabdho dhulka aragnaa laakiin ma garanaya gabdhaha inta badan askarta u tababartay meel ay naga aadaan Een, waxaan jeclaan lahaa in gabdho badan kasoo biira oo ay meeshaas gabdhihii dabagal ay ku sameeyaan dabcan waxaa laga yaabaa gabdhihi inay tabab- askartii u tababartaan laakiin aysan inta ay bulshada u shaqeeyaan aysan ka ahayn arrintaasna dabagal dheeri ku sameysaan labadii kun iyo hadda toddoba iyo tobankii iyo wixii ka dambeeyay oo dhan anaga waa shaqaynayna walow aysan jirin isdhexgal markii horeeto oo sida hadda baa isku dhexgalnay oo hay-adihii wasaaradihii iyo muxuu ahayd ururka haweenka aa isku dhexgalnay awal inkastoo ay jirin wada shaqayntaas oo hadda laakiin wada shaqayntaan ay hadda bilaabatay Saadiya Cabdullaahi Jeyte, madaxa xarunta cilmi-baarista haweenka ee SWSC, ayaa sheegtay in la joogteyn doono kulamadan.
Een, aad aan ugu faraxsanahay maanta inaad kasoo qayb gashaan munaasabadan quruxda badan Een, runtii waxayna wayna farxad gelinaysaa maanta gabdhihii booliiska gabdhihii activistiyaasha gabdhihii hogaamiyayaasha ahaa inay isbaranayaan isla hadlayaan ay ka wada hadlayaan siday iskula shaqeyn lahaayeen sida loo yareyn lahaa shaqaaqooyinka een, sida ma aragtay tacadiyada loo yareyn lahaa laga wada shaqeynaayo runtii waa guulaa gaarnay Een, xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed swc inta badan waxay ka shaqeysaa arrimaha haweenka haddii ay noqoto inay isu keento haweenka haddii ay isu keenaysa haweenkii booliiskii haweenkii dowladii ujeedada saxda ay raadineysana waxay tahay inay haweenka een, awoodooda kor noqoto yaraato shaqaaqooyinka ku dhaco fursadahana inay qayb ka noqdaan